الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبإمكانكم أيها المسلمون أن تجدوا هذه المحاضرة في رحاب مكتبة وتسجيلات النور الإسلامية بهرجيسة والتي رقم هاتفها 524030 وإلى إصدار إنقاذ من جديد بإذن الله العلي العظيم والآن مع الشيخ عبد الله البربراوي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم وفقنا من alqowl wاlcamal lima tuxibuh watardaa sida aad maqasheen walaalayaal biidni اllahi tacaala waxa aynu caawa ka hadli doonaa mawduuca ciwaankiisuu yahay dacfu liimaan asbaabuhu wa cilaajuh nuqsaanta iyo dacfiga iimaanka ku dhaca asbaabta keenta iyo bal waxaa dawo u noqon kara waxaa walaalayaal aanu shaki ku jirin arrintaa dacfu liimaan inay tahay arrin muuqata aadna ugu faaftay muslimiinta dhexdooda in badanoo muslimiinta ka mid ihiina waxa ay ka ashkatoonayaan min qaswati alquluub inay quluubtoodu ingegtay waxaa ka mid ah cibaaraadka in badan aad maqli karto waxaan dareemayaa qalbigu inuu ingegay cibaadadii dhadhankeedii heli maayo ama dareemi maayo waxaan dareemayaa iimaanku inuu hoos u dhacay laa ata'aharu biqiraa'ati alqur'aan qur'aanka akhrintiisu iraadayn mayso aqacu fi almacsiyati bisuhuula macsiyada si fudud baan ugu dhacaa waxaa cibaaraadka aya kuwa la midiba ayna tusinayaan daahirada dacfuuliimaan inay tahay mid faaftay maradkaa ka dhashay dacfuuliimaanna iyo xanuunkaasi waa mid calaamadihiisu ay in fara badan oo muslimiinta ka mid ah maanta ay ka muuqdaan dacfuuliimaan walaalayaal waxa uu leeyahay madaahir calaamaad lagu garan karo xanuunkaasi qofka inuu hayo qof walibana calaamaadka haddii uu garto wuu dareemi karo inuu yahay musaab bi hada almarad mid xanuunkaasi uu ku dhacay xanuunkaasi waxa uu leeyahay asbaab keensata waxaana uu leeyahay dawo waxaa walaalayaal haddaba muhima qofku xanuunka haddaanu aqoon calaamaadkiisa xanuunku inuu hayo iyo in kaleba waxay u badan tahay inaanu war ka hayn in calaamaadka iyo acraadda lagu garto xanuunka la ogaadaa waa muhim waxbaynu iyada ka tilmaami doonnaa inshaa allah waxaa iyaduna muhima asbaabta xanuunka keenta in la garto si looga fogaado oo xanuunka siyaadadiisa iyo korarhkiisu ay u dhimanto oo ay u nuqsaanto waxaa iyaduna mid muhim oo lagama maarmaan ah xanuunkaasi dhaawacyada iyo dakharada uu ka tegay in loo helo cilaaj iyo dawo qofkii uu kaga bogsado haddii madaahirta iyo calaamaadka lagu garto dacfuuliimaan aynu in yar ka tilmaanno waxaa ka mid ah alwuquucu fi almacaasi wa irtikaabu almuxaramaat ku dhicitaanka qofku uu ku dhaco macsiyada iyo inuu sameeyo wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu diiday isla markaana uu ka tago waajibaadkii iyo mas-uuliyaddii rabbi tabaaraka wa tacaala uu saaray in fara badan oo ka mid ah khalqigu macsiyada marka ay sameeyaan waxaa macsiyadu marka dambe agtooda ay noqotaa shay caada ay u barteen waxaa laga yaabaa marka dambe xumaantii iyo foolxumadii macsiyadaasi ay lahayd inay quluubtooda ka suusho oo macsiyadii ay la jahraan oo ay la xishoon waayaan oo ay ka mid noqdaan kuwii uu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in ummadda nebi maxamedee loo dembi dhaafayo iyaga laga reebayo aan lagu darahayn wuxuu idhi rasuulku kullu ummatii mucaafaa ila almujaahiriin ummaddaydoo dhan waa loo dhaafayaa ilaa kuwa xumaanta aan la xishoon ee si muuqata u sameeya mooyaane wa inna min almujaaharati an yacmala alrajulu billeyli camalan huma yusbixa waqad satarahu allah waxaa ka mid a xumaanta lala jahraayo ninku inuu habeenkii sameeyo foolxumo iyo macsiyo dabeete uu waa bariisto iyadoo ilaahay subxaanah wa tacaala uu asturay oo cidina aanay ogeyn fayaquul yaa fulaan camiltu albaarixata kada wa kada oo isagu uu iskashifo daahi ilaahay uu iska qaado oo dadka uga sheekeeyo xumaanta iyo macsiyadii uu sameeyey kuwa caynkaasi ah ee xumaanta heerkaasi ka gaadhay aanay la xishoonahayn inaan loo dembi dhaafahayn buu tilmaamay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaana arrintaasi ay ka mid tahay calaamadaha lagu garan karo maradka iyo xanuunka dacfuliimaan qofka inuu hayo waxaa ka mid ah calaamadaha alshucuuru biqaswati alqalbi wa khushuunati qofku inuu dareemo inuu qalbigiisu ingegay oo qalbigiisuu noqday mid adag ilaa khalqigii qaarkood ay dareemi karaan qalbigoodu inuu noqday mid dhagaxaantaba ka adag oo aanu khayr ka soo dhiiqahayn khayr iyo wanaag kasta haddii loo sheegana aanu gelahayn oo aanu raadaynahayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramay reer banu israa'iil markii ilaahay amarkiisa ay qaadan waayeen oo dood iyo muran ay ka hor keeneen macsiyada noocaasiyana ay ku dhaceen in ilaahay ciqaabada uu ku ciqaabay ay ka mid ahayd inay quluubtoodu ingegtay huma qasad quluubukum min bacdi dalik fa hiya kaalxijaarati aw ashaddu qaswa quluubtiinnii baa ingegtay buu leehay rabbi tabaaraka wa tacaala dhagaxaantoo kale ayaa ay noqotay bal iyada ayaaba ka adayg badan dhagaxaanta dhagax haddaad biyo ku shubto biyo geli maayaan inta badanna dhagaxaanta biyo kama soo baxaan oo kama soo maaxaan qalbigaa bimacnaa khayrna geli maayo khayr ka soo baxaya oo laga arkayaana ma jiro waxaa qallajisay markaa macsiyadii iyo xumaantii haddii qalbigu uu qallalo qofka raadayn mayso mawcidada iyo waanadu haddii looga warramo lagu waaniyo mawdka iyo geerida bal waxaa laga yaabaa inuu shaahido oo arko dadkii oo dhintay oo arwaaxdii iyo naftii ay ka baxday waxaa laga yaabaa inuu janaasada ka qayb galo oo uu ka mid yahay kuwa janaasada tuurta ku sida waxaa laga yaabaa aaska inuu ka qayb galo oo uu ka mid yahay kuwa ciidda ku rogaaya haddana arrinta noocaasii raadayn mayso waxaa laga yaabaa xabaalaha dadkii shalay isaga la joogay ee sidaa u nool yahay u noolaa ay ku jiraan inuu soo dhex maro laakiin sayruhu bayna alqubuur waa ka sayrihi bayna alqusuur xabaalaha marka uu dhex maraayo iyo marka fooqyada iyo guryaha la qurxiye uu dhex maraayo labada arrimood waa isugu mid waayo qalbigii ayaa qalalay arrinta noocaasiyana waxa weeyaan raadayn mayso quluubta noocaasiya qallashay ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ka warramay dadka xambaarsan ee sidaa inay yihiin kuwa hoog iyo cadaab loo ballan qaaday fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah halaag iyo cadaab ayaa u sugnaaday kuwa quluubtoodu ay engegtay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala xuskiisa iyo hadalkiisu toona aanu gelahayn oo aanu raadaynahayn waxaa calaamadaha ka mid ah altakaasulu cani ataacaat wa cadamu itqaani alcibaadaat qofku inuu ka caajiso samaynta taacaadka iyo cibaadaadka iyo waajibaadka ilaahay uu saaray haddii uu sameeyana sidii habboonayd ee loo sifeeyey ee layidhi sidaa u samee aanu u gudan oo ay ka noqoto un dhaqdhaqaaq aan wax ruuxa lahayn qalfoof ay noqoto cibaadaadkiisu aan ruux lahayn sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sifeeyey kuwa munaafiqiinta ah waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas salaadda markay u kacaan waxay salaadda u kacayaan iyagoo kuwa caajisiin ah khushuuc ma laha dareenna ma laha ilaahay tabaaraka wa tacaala weynidiisana ma dareensana xaaladdaasi salaaddaana iimaan ka kororhsan maayaan qalbigooda ayaa si aada u daciifay waxaa dhacaysa inuu qofku iskaga habsaamo oo iskaga hadho salaatuuljamaaca bal laga yaabo salaaddii jumcaha iyadoo la tukanaayo oo uu maqlayo khudbaddii oo socota ama imaamkii oo qur-aankii dadka uu ku tukinaya akhrinaya inuu iskaga hadho ayaa dhacda waxaa dhacaysa qofka iimaankiisu hadduu daciifo safka hore inuu iskaga hadho oo aanu ku dadaalin marnaba bal masaajidka safka hore maalin un inuu galo waxaana rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay arrintaasi inay sababayso inuu xumaano kale ku dhaco waajibaad kalena uu dayaco abaalkiisuna uu noqonaayo siduu khayrka iyo wanaaggaasi uga hadhay inuu ilaahay ka reebo dadka jannada gelaya oo lagu reebo naarta laa yazaalu rijaalun yatakhallafuuna cani asafi alawal xataa yukhlifahum allahu fi nnaar buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rag kama suulayaan safka hore inay ka hadhaan ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala naarta uu ku habsaamiyo oo uu kaga reebo dadkii jannada iyo naciimka ilaahay helayey macnaa safka hore in la galaa waajib maaha laakiin taacada noocaasiya marka aad ka tagto waxay sababaysaa kuwo kalen inaad ka tagto muxaramaad kalen inaad ku dhacdo taasina naar ayaa ay sababaysaa waxaa dhacaysa qofka iimaankiisu marka uu daciifo mawaasimta wakhtiyada khayrka ee barakaysan ee cibaadaad gaara ilaahay tabaaraka wa tacaala fadligood iyo wanaaggooda inooga warramay inaanu waxba ka soo qaadin oo aanu dareeminba waajibaadka kasta kow haddii waajibaadka uu gutaba inuu ka caajiso gudashada sunanta rawaatibta iyo qiyaamu leyl salaaddii waxa weeyaan salaatuleylka ayaa dhacaysa intaaba waxaa u raacaya iyadoo nuqsaantaasi ay ku jirta cibaadaadkiisa ayaana haddana qalbigiisu aanu canaanan ahayn waayo waa qalbi iimaankii ku jiray uu daciifay waxaanuu idhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man sarrathu xasanatuhu wa saa'athu sayi'aatuhu fa huwa muumin qofka ay ka farxiso wanaagga uu sameeyaa xumaanta uu sameeyana ka xumaada isku canaantaa waa mid muuminah oo iimaankiisu uu dhammaystiran yahay waayo qofku haddaanuu iimaankiisu dhammaystirnayn oo iimaankiisu uu daciif yahay ama aanu iimaanba lahayn wanaagga uu sameeyaana qiimo badan lama laha xumaanta uu sameeyana isku canaanan maayo oo culays badan lama laha waxaa ka mid a walaalayaal calaamaadka lagu garan karo dacfuuliimaan qofku inuu laabtiisa ka dareemo cidhiidhi dabeecaddiisa iyo dadla dhaqankiisuna uu isbeddelo oo laga qaadaba qofka samaaxadii inuu dadkaa saamaxo oo uula dhaqmo si fiican rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo iimaanka sifaynaya wuxuu yidhi aliimaanu alsabru waasamaaxa iimaanka arkaantiisa u waaweyn iyo kuwa ka dhaqaaqaya qodobadiisa waxaa ka mid ah alsabru waasamaax sabirka iyo dulqaadka iyo in dadka loo dhaafo khaladaadka iyo gefka ay kaa galaan iyo haddii xuquuqdaada meel ay kaga dhacaan iimaanka ayaa ay ka mid tahy haddii qofku markaa iimaankiisu uu daciifo taasi baa laga waayayaa sabir yeelan maayo samaaxana yeelan maayo waxaa kaloo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku sifeeyey qofka muuminkaa ay almu'minu ya'laf wa yu'laf qofka muuminkaa waa mid dad la dhaqan leh oo dadka la noolaan kara oo weheshan kara oo dadka ay isfahmaan oo ay isku dhow yihiin dadkuna sidaasoo kale waa mid ay fahmayaan oo ay la dhaqmi karaan walaa khayra fii man laa ya'laf walaa yu'laf buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam khayr iyo wanaag ma leh qofka dadku aanay fahmi karin oo aanay si aanay la dhaqmi karin dabeecad xumadiisa awgeed isaguna sidaasoo kale dadka dabiici ahaan aanu la dhaqmi karin haddii qofka iimaankiisu uu qawi yahay oo dabeecadda ilaahay uu ku beeray xataa ay tahay mid qalloocan iimaankaasi waa uu hufayaa waana uu toosinayaa waxyaabo fara badanna waa uu ka beddelayaa haddii qofku uu dabeecad wanaag u dhashay iimaankiisu uu daciifo dacfuliimaankaasi waxa uu keensanayaa in dabeecaddiisu ay xumaato isbeddel weynna laga dareemo waxaa calaamaadkaa ka mid ah cadamu ta'ahur biqiraa'ati alqur'aan wa bisimaaci qofka inaanay raadayn haddii uu akhriyo ilaahay kalaamkiisa haddii uu dhegaystana sidaasoo kale inaanu ku raadoobin oo aanu khushuuc ka qaadin iimaanna aanu ka siyaadsan camal iyo khayr samayntiina aanu ka kororhsan qur'aanka ballanqaadkiisu raadayn maayo hanjabaadda iyo waciidka iyo goodiga ku jiraana raadayn maayo iimaanku markuu daciifo awaamirta ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayna isaga inay ku wajahan tahay oo ku socotaba dareemi maayo qof nawaahida iyo diidmooyinka qur-aanka ku jira ee ilaahay waxyaabaha qaarkood dadka uu ka mamnuucayaana isaga inaanay khusaynin ayaa aad mooddaa waayo iimaankiisa ayaa daciifay waxaa qofkaasi saasoo kale aanu ku raadoobahayn sifaynta qur-aanku in fara badan uu ka sifaynayo ee uu ka warramayo yowma alqiyaama mawaaqiftiisa kala duwan shadaa'idda iyo arrimaha adag ee dadka kaga horreeya maalintaasi waxa uu ka daalayaa dhegaysiga qur-aanka kariimka ah naftiisu kari maysa inuu qur-aanka dhegaysto haddii idaacad idaacad markaa qur-aan uu ka soo galo waxaa laga yaabaa inuu iska xidho oo uu hees shito waayo iimaankii qur'aankaasi ku raaxaysan laha jeclaysan lahaa ayaa daciifay oo hoos u dhacay haddii musxafka uu kala furo markiiba waa uu ka daalayaa isagoon isogeyn ayaa laga yaabaa markiiba musxafka inuu isku celiyo oo uu xidho waayo dacfuuliimaan ayaa meesha jira haddii iimaan uu jiri lahaa qur-aanka kamuu dhargeen siduu yidhi cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu low tahurat quluubuna maa shabicat min kalaami illahi tabaaraka wa tacaala haddii quluubteennu ay daahiri lahayd oo ay ka daahiri lahayd najaasada macsiyada iyo mukhaalafaadka kama aanay dheragteen ilaahay tabaaraka wa tacaala hadalkiisa waanay ku raaxaysan lahayd waxaa ka mid a calaamaadkaasi cadamu alghadabi ida intuhikat maxaarimu ullah inaanu qofku cadhoonin marka ilaahay tabaaraka wa tacaala xuduuddiisii laga tallaabo xuquuqdii ilaahay uu lahaana meel lagaga dhaco qofku haddii sifadaasi uu yeesho waa calaamo tusinaysa iimaankiisu inuu daciifay waayo ololkii kiirada ee qalbigiisa ku jiray ayaa baktinaya marka iimaankiisu uu daciifo taasina waxa ay keensanaysaa in jawaarixdiisa iyo xubnihiisa kale iyaguna ay ka cadilmaan inay inkiraan oo ay diidaan xuquuqda ilaahay ee meel lagaga dhacayo qofku markaa wuxuu gaadhayaa xaalad laa ya'muru laa ya'muru bimacruufin walaa yanhaa can munkar inaanu dadka wanaagna farin xumaanna aanu waxa weeyaan ka reebin wala yatamaccaru wajhu qadfi illaah wa fii rasuuli illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa laga yaabaa wejigiisu weligii inaanu u cadhon oo aanu u ururin ilaahay daraaddii iyo xaqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo meel lagaga dhacay xumaantaa hareerihiisa lagu samaynayaana inaanay isaga xanuujin ahaynba bal waxaaba dhacda oo marar fara badan aynu aragnaa ma aynu maqallaa dad dadka xumaanta samaynaya daafacaya oo iyaga ilaalinaya qofka xumaanta ka reebiyana laga yaaba inay daalac u raacaan oo yidhahdaan adiga maxaa kaa galay ma diintaad mas-uul ka tahay rasuulka hadduu caayey rasuulkiisuu caayey ma rasuulkaaga ayuu caayey waxay calaamad u tahay qofka iimaankiisu inu yahay filxadiid mid dhulka hoose galay oo hoos waxa weeyaan u dhacay xanuun weynina uu hayo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warramay macaasida iyo xumaanta inay saf ballaadhan u soo gasho dadka quluubtooda quluubtuna labay u qaybsantaa qalbi xumaanta iyo macsiyadaa si diida qalbigaa wuxuu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in lagu dhufto shaambad cad oo uu noqdo qalbi cad oo xumaani aanay gelahayn waxbana aanay ka dhimahayn qalbiga aqbala xumaanta iyo macsiyada nuqda ama bar madow baa lagu dhufanayaa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida maalinba bar madow loogu dhufanayo waxaa arrinkiisu uu ku dambaynayaa ilaa uu noqdo aswadda mirbaada kalkuusi mujakhiya in noqdo mid madow madow weliba caddaan yari uu ku jiro macnaa waa qalbi weli aan wada dhiman oo iimaankii waxbaha weli ka sii baaqiya waana uu sii nool yahay iimaankii laakiin waa liitaa waxa uu tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu noqonayo sida koob la foorariye oo kale koob dhinac waxa weeyaan u janjeedha koobkaasi waxa lagu shubo ma wada haynaya in yar inuu ka qabta ayaa laga yaabaa waa qofka iimaankiisii inuu aad u daciifay laakiin weli nololi ay ku baaqi tahay ayaa uu tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy rasuulku laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkara ilaa maa ushriba min hawaa macruufna garan maayo oo cidna fari maayo munkarna diidi maayo cidna ka hor istaagi maayo waxa uu macruuf iyo wanaag u ahi waa wixii hawadiisa iyo shahawaadka naftiisa waafaqa munkar iyo xumaanna wuxuu u yaqaanaa wixii hawadiisa iyo shahawaadka naftiisa waxa weeyaan ka hor yimaada qalbigu haddii markaa uu xeerkaasi gaadho waxaa ka suulaysa wanaaggii iyo khayrka jacaylkii uu hayey iyo nacaybkii iyo collaytankii uu la collaytamayey munkarka iyo xumaanta waxaa agtiisa sinaanaysa in ilaahay la addeeco iyo in ilaahay tabaaraka wa tacaala la caasiyo dad fara badan bay calaamadaasi walaalayaal maanta ka muuqataa oo in ilaahay la addeeco iyo in la caasiyo agtooda ay isku mid tahay oo aanay markaa wax dheeraada aanay kala lahayn waa dacfuliimaan calaamad weyn oo ina tusinaysa waxaa ka mid a walaalaya calaamaadka ixtiqaaru almacruuf wa cadamu alihtimaam bialxasanaati asagiira fi alcayn in qofku uu xaqirto macruufka iyo wanaagga isla markaa aanuu ihtimaam iyo tixgelin siinin xasanaadka iyo wanaagyada laga yaabo dadku inay u arkaan inay yihiin kuwa yaryar markay indhahooda ay ku eegaan arrinta noocaasi ah rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuu inooga digey saxaabiga la idhaahdo abujari alhujaymi wuxuu leeyahay ataytu rasuula allahi faqultu yaa rasuula allah inaa qawmun min ahli albaadiya facallimnaa shay-an yanfacuna allahu bihi waxaanu nahay dad reer baadiya reer miyiya waxaadna bartaa rasuulka ilaahayow shay ilaahay uu nagu anfaco faqaala calayhi asalaatu wasalaam laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an tufriqa min dalwika fii inaa'i lmustasqi wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaad i weydiisa shay ilaahay uu kugu anfaco macruufka iyo wanaagga ha xaqiranin haba yaraadabe haba noqdoba qof doonaya inaad waraabiso inaad waadaantaada biyihii ku jira aad ugu shubto intaaba ha noqdo macruufkii ha xaqiran oo ha yaraysanin walow an tukallima akhaaka wa wajhuka ilayhi munbasit haba noqdo macruufkaasi inaad walaalkaa la hadasho iyadoo wejigaagu uu furfuran yahay oo farxad iyo raynrayn iyo soo dhowayni waxa weeyaan ay ka muuqato markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaan macruufka iyo wanaagga aan la yaraysan ayaa xadiidka waxa weeyaan uu inoogu tilmaamaya waayo waxaa laga yaabaa wanaagyada dadka indhahooda ku yar inay sababba u noqdaan in ilaahay tabaaraka wa tacaala jannada uu kugu geliyo wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo inooga warramaya qoomamkii hore mara rajulun bighusni shajaratin calaa dahri طariiq wuxuu soo maray rasuulku calayhi salaatu wasalaam laan geed ka goday oo waddada bartankeeda taalla faqaala wallaahi faqaala wallaahi laanxaniyanna haada cani lmuslimiin wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay baan ku dhaartaye oodaa iyo qodaxdaa muslimiinta waan ka leexin doonaa laa yu'diihim muslimiinta si aanay u dhibin fa udkhila aljanna rawaahu muslim jannada arrintaas sababteeda lagu geliyey buu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa xasana waxaanu idhi nebi maxamed man tuqubila lahu xasanatun dakhala aljanna waa xadiid saxiixa hal xasano qofka ilaahay uu ka aqbalaa jannada ayaa u gelaya haddii markaa qofka iimaankiisu uu daciifo xasanaadka iyo wanaaggaasi waa uu yaraysanaya waxaa ka mid ah calaamaadka lagu garan karo iimaanku inuu daciifay ahna mid maanta muslimiinta aada uga dhex muuqata cadamu alihtimaami biqadaaya almuslimiin wala atafaacul macaha inaanu qofku wax tixgelina siinin arrimaha muslimiinta isla markaana aanu la tafaaculin oo aanu muujin sida uu u dareemayo waxaynu aragnaa maanta walaalayaal muslimiinta dhaawacyo badan ayaa ku yaalla umamul kufri walilxaad baa isugu yeedhay ummadihii kufriga gaalnimada iyo ilxaadka iyagoo ay la socdaan oo ay kaashanayaan in fara badan oo islaamka u nisbo sheeganaysa laakiin dacfi iyo nuqsaan fara badani waxa weeyaan ay ku jirto waxaa markaa taasi raaca in badanoo muslimiinta ka midii iimaankoodu markuu daciifay muslimiinta markaa la dhibaataynayo ee lagu hayo iddihaadka iyo qahriga acdaaduna waxa weeyaan ay dhibaataynayaan inaanay dareensanaynba oo laga yaabo wax kale haddaanay u qaban karan inay ducadana ay kala bakhaylaan oo sadaqad waxa weeyaan aanay siin dadka muslimiinta icaaniyo waxtar wixii ay u qaban karaan aanay waxba u qaban arrinta noocaasi waxa ay deliil iyo calaamad u tahay inuu iimaanku daciifay waayo iimaanku hadduu qawi yahay oo uu nool yahay oo xayaatulquluub meesha ay taallo iimaankaasi waxa uu keensanaya qofka muslimkaahi inuu dareemo dhaawacyada ku yaalla muslimiintu inay yihiin kuwa isaga ku yaalloo kale oo sida markaa ay uga xanuunsanayaan isaguna waxa weeyaan uga xanuunsado nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo masaladaa ka hadlaya wuxuu yidhi ina almu'mina min ahli aliimaan bimansilati alra'si min aljasad qofka muuminka ahi dadka kale ee muuminiintaa wuxuu uga dhigan yahay sida madaxu jasadka kale iyo jidhka intiisa kale uu uga dhigan yahay macnaa qofkii muuminka ahaa iyo muuminiinta kale waxay isaga dhigan yihiin jidh qudha horta qofka muuminkii walaalihiisa kale halka madaxu jidhka uu taagan yahay ayuu u taagan yahay buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ya'lamu almu'minu liahli aliimaan kamaa ya'lamu aljasadu lima fi ara'si qofka muuminka ahi waxa uu xanuunsanayaa dadka muuminiintaa sida jasadku uu ugu xanuunsado ee xanuunu u dareemo marka madaxa xanuun uu ku jiro jidhka kale wuu ku xanuunayaa oo waxaa laga yaabaa inuu kici kari waayo oo uu isloodin kari waayo marka madaxuu xanuunayo muuminku sidaasoo kale ayuu muuminiinta kale ugu xanuunsanayaa buu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu axmed baa warinaya waana xadiid saxiix oo fii silsila saxiixa uu ku tilmaamay sheikhu alalbani raximahu allahu tacaala waxaa maanta walaalayaal caalamka ka taagan wallaahi qofka iimaan leh yakaadu an yaqtura qalbuhu daman waxa uu ku dhowaanaya qalbigiisu inuu dhiig tifleeyo oo dhiig waxa weeyaan uu ka da'o hadduu yahay qof iimaankiisu uu qawi yahay waxaa muslimiinta gaaladu maanta ay ku hayaan laakiin waxaa laga yaabaa dad fara badanoo muslimiini inta iyagu musiibadu aanay haleelin shaksi ahaan iyo nafahooda inaan arrinta noocaasiyo dareensanayn laakiin haddii iimaanku uu qawi yahay qofka muslimka ahi dareenka walaalihii ayaa isaguna waxa weeyaan uu yeelanaya walaalayaal haddaynu intaa ku dhaafno calaamadaha aynu isnidhi waa kuwa tusin karaa iimaanku inuu daciifo oo hoos u dhacay waxa iyaduna isweydiin leh haddaba iimaanku inuu daciifo maxaad sabab u ah maa hiya asbaabu dacfi aliimaan qofka muuminkaana waa muhim inuu ogaado waxyaabaha iimaankiisa daciifinaya ee hoos u ridi kara si uu isaga ilaaliyo oo uga fogaado waxa shaki la'aana iimaanka dacfigiisu inuu leeyahay asbaab asbaabtaasi way fara badan tahay badankeedu waxay u noqonaysaa macaasida wuxuu idhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laa yazni zaani xiina yazni wa huwa muumin ka sinaysanayaa ma sinaysto wakhtiga uu sinaysanayo isagoo muumina macnaa iimaankii ayaa laga kor qaaday sida xadiisu abi hurayra uu tilmaamayo marka faaxishada iyo xumaanta qofku uu samaynayo iimaankii baa laga kor qaadayaa dushiisa ayuu istaagayaa sida dallaayadoo kale isagoo ah saasuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walayasriqu saariqu xiina yasriq wa huwa muumin ka waxadayaana wax ma xado isagoo muuminah xaaladdaa uu waxadaayo iimaankiisii ayaa laga kor qaaday oo dul taagan oo iimaankii xumaanta iyo macsiyada ka celin lahaa ayaa markaa qalbigiisa si dhammaystiran aan ugu jirin waxaa iimaanka daciifiya aljahlu billaahi wa bisharci qofku inuu jahli kaga sugan yahay ilaahay weynidiisa ilaahay tabaaraka wa tacaala xuquuqdiisa ilaahay sharcigiisa inuu jahli kaga sugan yahay oo aanu xalaasha iyo xaaraanta kala garanahayn xuquuqdii ilaahay ku waajibiya aanu garanahayn waxaa markaan isku dayi doonnaa biidni illaah bal inaynu waxoogay si tafsiil oo kala dhigdhigan aynu uga tilmaanno asbaabta iimaanka daciifisa waxaa asbaabta walaalayaal ka mid ah alibticaadu cani alajwaa'i aliimaaniya fatratan tawiila haddii qofku uu ka dheeraado oo uu ka fogaado jawiga iimaaniga meelaha iimaanka laga kororsado sida majaalista dikriga ilaahay lagu xuso xalqadaha cilmiga muxaadaraadka wacdiga ee waanada ah uu ka fogaado kuwa walaalihiiya ee u nasteexaynaya ee shar hadduu sameeyo odhanaya ka istaag wanaag hadduu ka gaabiyana ku kicinayo odhanaya waar khayrka iyo wanaagga ayaa dayacday taasi waxay keensataa inuu iimaanku daciifo hadduu dhex galo qofku oo uu ku dhex darsamo dadka ahlu shari waalfasaad ee ka fog khayrka iyo wanaagga oo uu dhex galo dad macsiyadu dhexdooda ay ka orinayso oo laga yaabo si aynu tilmaannay inay ku faanayaan arrintaas waxay sabab u noqotaa inuu iimaankiisu daciifo ilaahay wuxuu idhi tabaaraka wa tacaala alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wama nazla min alxaq wla yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamad faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaddan isagoo la hadlaya dadka muuminiinta waxa uu leeyihi miyaanay u dhowaanin kuwa muuminiinta ahi inay quluubtoodu u khushuucdo ilaahay dikrigiisa iyo xaqa ilaahay uu soo dejiyey oo qur-aankiia oo aanay noqonin sidii kuwii iyaga ka horreeyey kitaabka la siiyey ahlulkitaabkii oo waktigii uu ku dheeraaday fataala calayhim ulamad waxay leeyihiin kuwo ka mida mufasiriintu macnaa waxaa ku dheeraaday wakhtigii ay ka maqnaayeen jawiga iimaaniga dhegaysiga khayrka iyo meelaha lagu hayo faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun markii ay ka fogaadeen jawigii iimaaniga ahaa quluubtooda ayaa ingegtay qalbiga ingegiisina waxaa ka dhashay oo natiijadii ay noqotay inay noqdaan faasiqiin kuwa ilaahay tabaaraka wa tacaala taacadiisii ka baxay wixii ilaahay uu farayna daayey wixii ilaahay uu diidayna sameeyey waxa aayaddu markaa ay tusisay haddii qofku muddo dheer uu ka maqnaado fatra jawiga iimaaniga ah inay arrintaasi tahay arrin sababaysa inuu iimaankiisu daciifo haddii qofku jawiga iimaaniga waxa weeyaan ee uu qalbigu ku noolaanayo uu waayo oo uu ka fogaado waxaa dhacaysa inuu ka fogaado saasoo kale dadkii walaalihii ahaa ee khayrkii wanaagga uu kaalmayn lahaa aljulasaa alsaalixuun lala fadhiistayaashii wanaagsanaa inuu ka dheeraado ayaa dhacaysa haddii kuwa uu ka dheeraadana khayr fara badan ayaa qofkaasi seegay wuxuu leeyahay xasanulbasri ninkaa taabiciga ee khayrka badnaa aynu garanaynaa ikhwaanunaa aklaa cindanaa min ahaalina fa ahaaluunaa yudakiruunana addunyaa wa ikhwaanunaa yudakiruunana bilaakhira walaaladeeda khayrkii wanaagga samaynaya ee na faraya ee na xusuusinaya ayaa agteeda ka qaalisan ehelkayaga iyagaa ehelkayaga nooga qiimo badan oo nooga qaalisan waayo dadka iyaga ehelkayaga ahi inta badan waxa ayna faraan oo ayna xusuusiyaan oo ay nagu waaniyaan oo ay wax naga weydiiyaan adduunyada walaalaha iyaga khayrkii wanaaggaan isugu nimaadnaana aakhira ayayna xusuusinayaan haddii qofku markaa jawigaa iimaaniga ka maqnaanshihiisa uu sii wado oo fatro dheer uu ka maqnaado waxaa dhacaysa marka dambe inuu qalbigiisuba ka dido iyo jasadkiisuba meelaha khayrka lagu hayo waa arrin inoo muuqata dadka qaarkood inaanay fadhiisan karin meelaha khayrka lagu hayo bal aanay la fadhiisan karin oo qalbigood iyo jidhkooduba uu ka didaayo dadka khayrkii wanaagga hayee samaynaya amaba waxa weeyaan ka fikka ka sheekaynaya ama wax iska weydiinaya haddii marka arrinka noocaasi qofku uu sii wadana waxa uu ku dambaynaya inuu qalbigiisu ingego qalbi ingegaasina waxa uu keensanayaa inuu waxa weeyaan qalbigiisu uu madoobaado khayrkii wanaagguna aanu gelin oo uu ka xidhmo waxaa ka mid ah waxyaabaha keensada iimaanku inuu daciifo alibticaadu cani alqudwati asaalixa in laga fogaado qofkii wanaagsanaa ee lagu dayanayey qofka muslimka ahi haddii rajul saalix oo wanaagsan oo kulmiyey cilmi iyo camal iyo akhlaaq iyo quwatuliimaan uu ahaa mid la joogo khayrka iyo wanaagga ka barta oo kaga dayda haddii kaasi uu ka fogaado uu iskaga durko macallinkiisa waxaa dhacaysa inuu qalbigiisu waxa weeyaanuu qallalo waayo waxa uu waayey oo uu ka fogaaday ciddii khayrkaa iyo wanaaggaa iyo raashinkii qalbiga iyo iimaanku uu ku siyaadiyey uu kala kulmiyey ee uu ka qaadanayey waxaynu garanna walaalayaal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mucallimkii saxaabada wuxuu ahaa murabbigii saxaabada waxa uu ahaa qudwadoodii iyo kii ay ku dayanayeen ilaahay baa tabaaraka wa tacaala oobsaday oo nebi maxamed waa geeriyooday calayhi salaatu wasalaam saxaabada ridwaanullaahi calayhim geeridaa rasuulka waxay u dareemeen si aynaan maanta innagu aynaan u dareensanayn maqaalaadka iyo hadallada saxaabadu ay yidhaahdeen markii rasuulkuu dhintay waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen ankarnaa quluubanaa markii rasuulka ciidda aanu ku rognay ee aaskiisii aanu ka soo dareeray waxaanu saluugnay bay yidhahaan quluubtayadii iimaankayagii ayaanu saluugnay inuu hoos u dhacay ayaanu dareennay waayo maxaa dhacay alibticaadu can alqudwati saalixa kii wanaagsanaa ay ku dayanayeen ee macallinkooda ahaa ayaa geeriye ay ka fogaysay waxaa ka mid ah hadallada saxaabadu ay yidhaahdeen waxaanu noqonnay sidii adhi habeen jiilaala jooga oo geesaha iskula jira oo jiho iyo wijhatoona aan kala lahayn saasoo kalea noqonin bay dhahan saxaabadu waa saxaabadaynu garanay iimaankoodii iyo iimaankoodii iyo cilmigoodii oo iyaga laftoodu ahaa qudwa saalixa kuwa lagu daydo wanaagsan ahaa ayaa dareenka noocaasiya dareemay markii uu dhintay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaad u malaynaysaa maanta oo dadka iimaankoodu uu daciifay khayrkiiyo wanaagga in fara wanaagsan oo iimaankiisa waxa weeyaan xoogeeya oo ka warhaya oo khayrkii wanaagga uu ka barto oo uu kaga daydo waxaa ka mid a waxyaabaha iimaanka daciifiya alibticaadu can talabi alcilmi asharci qofku inuu ka fogaado dalabka iyo barashada cilmiga sharcigaa cilmu lkitaabi waasunna haddii qofku kitaabka ilaahay uu baran waayo axaadiis iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu baran waayo xaggee buu iimaan ka siyaadsanayaa markuu ugu yaryahay haddaanu macsiyo samayn in fara badan oo khayra oo acmaal saalixa oo iimaan u siyaadin lahayd ayaa ka maqan oo jahligu uu sababay waxa weyan inay ka maqnaato haddaad aayaadka qur-aankaa barato aad dhegaysato waxaa dhacaysa inaad iimaan ka siyaadsato axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kutub alxadiid haddaad dhigato aad dhegaysato iimaan ayaad ka siyaadsanaysaa arrintaasi haddii aad weydo iimaankaagu hoos ayuu dhacaya waana mid shakilaana taas waxaa iimaanka daciifiya aliqraaqu fi lishtigaali bidunya qofku inuu ku dhex qarqoomo ku mashquulka iyo ka shaqaynta adduunyada ilaa qalbigiisu addoon uu u noqdo oo yaqdabu laha wa yardaa biha oo qalbigiisa iyo naftiisuba adduunyadaasu raalli ay ku noqoto adduunyada sababteedana waxa weeyaan ay u cadhoonayso rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam addoonka caynkaasiyo wuxuu ku tilmaamay inuu adduunyada addoon u noqday tacisa cabdu diinaari wa cabdu dirham buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa halaagsamo oo hoogay ka addoon u noqday diinaarka iyo dirhamka adduunye ka addoon u noqday waxaa ka mid ah adduunyada ku mashquulkeeda inuu ilaahay daacadiisa iyo waajibaadkii la saaray uu kaga mashquulo xoolihiisa ama gabadhiisa ama carruurtiisa ilaahayna tabaaraka wa tacaala isagoo arrintaa ka digayay wuxuu yidhi waaclamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ogaada xoolihiinna iyo carruurtiinnaba waa fitna waa laydinku imtixaamaya waxaa la eegayaa bal inaad khayrkii wanaagga iyaga daraaddood aad u dayacdaan iyo xumaan iyo macsiyo iyaga awgood inaad waxa weeyaan u samaysaan waxaa kaloo ilaahay uu yidhi zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa'i waalbaniin waalqanaatiiri almuqantarati min aldahabi waalfida waalkhayli almusawamati waalancaam waalxarf dalika mataacu alxayaati addunya wallahu cindahu xusnu lmaab dadkii waxaa loo qurxiyey buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala oo la jeclaysiiyey shahawaadka shahawaadkaasi waa maxay waa dumarkii iyo inamadii waa carruurtii oo inamada laga soo qaaday waayo dadku inta badan inamada ayaa ay jecel yihiin sidaas oo kale dadkii waxaa la jeclaysiiyey kaydkii adduunyo ee ahaa dahab iyo fido iyo macaadinta iyo majawharaadka kale qaaliga waxaa la jeclaysiiyey fardihii waxaa la jeclaysiiyey beerihii iyo zarcii waxaa ilaahay uu leeyahay tabaaraka wa tacaala intaasoo adduunyaa isku wada daro waa mataacu alxayaati addunya qofka musaafirkiisa hayda yara uu qaato oo kale ayuunbay ka dhigan yihin wax meel qofka gaadhsiinaya maaha nolosha dhabtiina waa nolosha aakhiro bal dadka inta in badan oo ka midii nolosha aakhire inay tahay noloshii xaqiiqiga ahayd ayaanay garan markaasuu arrinkoodu noqday sida ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi bal tu'hiruuna alxayaata addunyaa waxaad door bideen oo noloshii aakhire aad ka doorateen tan adduunyada waalaakhiratu khayrun wa abqaa aakhira ka wanaagsan adduunyadan iyada ayaana hadhaa badan meel laloo dhaafi maayo aakhiro haddaad ku nicmaysato iyo haddii cadaab waxa weeyaan aad kala kulantaba maaha taa macnaheedu walaalayaal inaynu leenahay waa xaaraan qofkii inuu xoolo dhaqdo ama dumar u yeesho amaba waxa weeyaan carruur u yeesho laakiin waxaynu leennahay waa inay noqdaan kuwa aan ka mashquulin ilaahay daacadiisa tabaaraka wa tacaala aan keensan inuu dayaco waajibaadkii ilaahay saaray inuu ku dhaco waxyaaba ilahay uu ka xaaraantimeeyey sidaa awgeed ayaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inuu adduunyada waxyaabo ka mida uu jeclaa laakiin jacaylkaasi waxaa ka weynaa jacaylka u haya cibaadaadka wuxuu idhi nebi maxamed xubbiba ilaya min addunyaa annisaa'u waatiib adduunyada waxaa layga jeclaysiiyey dumarka iyo udugga wa jucila quratu cayni fi salaa laakiin waxa qalbigaygu uu ku qaboobo indhahayguna ay ku doogsadaan salaadda ayaa laga yeelay buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qalbigayguna kuma qaboobo indhahayguna kuma doogsadaan adduunyo cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga ayaa qalbigayguna uu ku qaboobaa indhahayguna waxa weeyaan ay ku doogsadaan wuxuu idhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam alwaladu maxsanatun majbanatun majhalatun mabkhala carruurtu waa kuwa keensada murugo say murugo u keensanayaan qofkii waxaa dhici karta haddii carruurtiisu ay xanuunsadaan amaba qaar ay dhintaan inuu murugo weyn arrintaasi ka qaado waa ma waa majbana buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam fulaynima ayaa laga qaadaa oo dad fara badan ayaa carruurta markaa jacaylka ay u hayaan uu kallifaya inay ka baqdaan inay jihaadkii ka qayb galaan oo mar kastuu isjidhaa xagga jihaadka u dhaqaaq waxaa dhacaysa inuu xusuusto carruurtii oo idhaa carruurtaadii haddaad dhimato yaa wax siin doona darxumo iyo dayac ayay u dhiman doonaan saasoo kale waa majahale buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam jahli baa laga qaadaa waa arrin aad loo dareensayaan u malaynaya rag fara badan inay cilmiga bartaan waxaa ka hor istaaga carruurtooda wuxuu ku leeyahay carruurta beriiskoodii baan ayaan daba ordaya markaa inaan wax barto fursadba uma hayo jahli buu ka qaaday markaa carruurtii waa mabkhala oo bukli baa laga qaadaa buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo mar kastuu is yidhaahdo wax bixi shayddaanki iyo naftiisaa ku odhanaysa war carruurtaadii maxaad uga tagtay haddaad wixii aad haysaba aad bixiso carruurtaadii maxaad u reebtay marka walaalayaal qofka muuminkaase carruurtiisa iyo maalkiisa iyo dumarkiisu intaa midna sidaasi kuma aha siduu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta keensata inuu iimaanku daciifo tuululamal inuu qofku iska qoondaysto inuu muddo dheer adduunyadan uu ku noolaanayo haddii qofka waxa weeyaan uu dheeraysto oo uu iska qoondaysto muddada adduunyada uu joogayo arrintaasi waxa ay keensanaysaa noloshiisu inay noqoto nolosha xayawaanka oo kale oo wax ka mamnuuciba aanay jirin wax waajiboo saarana aanay jirin ilaahay tabaaraka wa tacaala isagoo sifeynaya dadka noocaasiya wuxuu yidhi darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun iska daa ha cunaan oo ha raaxaystaan ha mashquulisa yididiilada ay ku jiraan ee isleeyihin muddo dheer baad adduunka joogaysaan jeer dambay garan doonaan marka geeridu ay u timaadeen nafta laga qaado qabri lagu rida halkaa lagu imtixaamay su-aale lagu weydiiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala yowma alqiyaama la hor keeno oo kullu sagiira wa kabiira arrin kastoo weyn iyo mid kastoo yarba waxa weeyaan laga xisaabiyo wuxuu leeyahy caliy bin abi taalib ina akhwafa maa akhaafu calaykum itibaacu alhawa wa tuulu lamal waxyaabaan idinka baqaya waxaa ugu daran buu ihi cali bin abi taalib laba arrimood arrinta koowaad waa itibaacu alhawa inuu qofku hawa raac noqdo oo waxa hawadiisu ay jeceshu inuu raaco sharciba waxa weeyaan aanu isku aanu isku xukumin sharciguna ka maamulaya wax u diidayo waxna u fasaxaya aanu noqon arrinta labaadna waa tuululamal inuu qofku iska qoondaysto muddo dheer inuu adduunyada joogayo oo geerida aanu dareeminba oo aanu ku xisaabtamin o aanu u diyaar garoobin fa ama itibaacu alhawa fayasudu cani alxaq haddii qofku hawada uu raaco waxa arrintaasi ay ka hor istaagaysaa buu leeyahay cali radia allahu canhu xaqii inuu raaco wa ama tuulu lamal fayunsi alaakhira haddii uu qofku muddo dheer iska qoondaysto adduunyadan inuu joogayo oo geerida uu ku xisaabtami waayo oo mid diyaar oo heegana uu noqon waayo waxaa dhacaysa inuu aakhiro iska ilaabo haddii aakhiro uu ilaabana waxaa dhacaya waa macruuf xaaraan oo dhan buu samaynaya munkar oo dhan waajib iyo khayr oo dhanna waa uu ka tegi doonaa sidaa awgeed ayaa waxaa la yidhi arbacatun min ashaqaa afar waxa ay ka mid yihiin liibaan darrada qofka lagu imtixaamaa waa qof liibaantii iyo khayrkii iyo wanaaggii iyo guushiisa eega weeyaan arrinta koowaad waa jumuudulcayn waa qofkaoo ishiisu ay ingegto maxaa looga jeedaa ilaahay daraaddii maalin aanu ooyin iyadoo la waaniyey ama qur-aan uu dhegaystay ama salaaduu ku khushuucay qofkaasi waa qof liibaantii ay dhaaftay iyo wa qaswatulqalbi qofkaoo qalbigiisu ingego oo khayrku aanu raadayn iyo wa tuululamal qofka oo iska qoondaysta muddo dheer adduunyada inuu ku noolaanayo oo yididiilo iskaga noolaada iyo walxirsu cala addunya qofku inuu adduunyada mid ku dadaala oo aakhiro iska ilaabo waxa weeyaan uu noqdo waxaa ka dhalanaya qofku haddii yididiila ku nool uu noqdo in daacaadkii iyo wanaaggii uu ka caajiso waxaa ka dhalanaysa toobadii inuu dubu dhigo oo uu idhaahdo dembigaasi wakhti dambe ayaan ka toobad keeni doonaa xumaanta aan sameeyey waxaa ka dhalanaysa inuu adduunyada jeclaado inuu aakhiro ilaado waxaa ka dhalanaysa inuu qalbigiisu qallalo waayo qofku mar kastoo mawdka uu xusuusto iyo qabriga iyo abaalmarinta addoommaha la abaalmarinayo arrintaasi waxay keensataa inuu qalbigiisu uu jilco oo uu khushuuco sidaa awgeed ayaa waxa ay yidhaahdeen bacdu saalixiin man qasara amalahu qalla hammuhu wa tanawara qalbuh liannahu ida istaxdara almowt ijtahada fi aaca qofka soo gaabiya ee ku xisaabtamo muddo yar adduunyadan inuu joogayo waxaa yaraada hamiga adduunyada u hayo hamigiisu wuxuu noqdaa hamu alaakhira qalbigiisuna wuu nuuraa waayo waxa uu mar walba soo xaadirsanaya hortiisa uu keenayaa geeridii iyo mawdkii taana waxaa ka dhalanaya daacaadka iyo wanaagga inuu qofku waxa weeyaan uu ku dadaalo waxaa haddaba walaala isweydiin leh oo aynu kusoo gebagabaynaa hadalkeenna dacfuliimaankaa maxaa dawo u noqon kara maradka noocaasiya ee aynu dareemayno inuu waxa weeyaan yahay mid dhexdeenna ku faafay aad iyo aadna looga ashkatoonayo maradka caynkaasiya waxaa shakila'aana inuu dawo leeyahay iimaankuna sida in badan qur-aanka lagu tilmaamay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waa ziyaadaa korna waa u kacaa hoosna waa u dhacaa ziyaadadiisuna asbaab bay leedahay nuqsaanta iyo dacfiga galaana saasoo kale asbaab bay leedahay saa awgeed baa wuxuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina aliimaana layakhliqu fii jawfi axadikum fas'alu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum iimaanku wuxuu ugu baaliyoobaa oo uu hun ugu noqdaa midkiin qalbigiisa sida maradu ay u baaliyowdo saasoo kale macaasida iyo xumaanta iyo waxaasi ayaa iimaanka mid baaliya ka dhiga oo aan waxba iska xejinahayn ilaahay weydiista inuu iimaankiina quweeyo oo uu cusboonaysiiyo saasuu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu garanaynaa walaalayaal dayaxa haddii daruuri xagga soka ay ka marto iftiinkiisu muuqan maayo laguna intifaaci maayo iftiinkiisa saasoo kale ayaa uu ka dhigay qalbiga qofka muuminkii macaasida iyo xumaanaha xumaanta uu samaynayaana waa daruuraha ka soo soko maraya saa awgeed baa wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa min alquluubi qalbun ilaa walahu saxaabatun ka saxaabati alqamar quluubta qalbi ka midii ma jiro ilaa waxaa soo marta daruur daruurta dayaxa martoo kalea baynama alqamaru mudii'un id calathu saxaabatun faadlaq dayixiyo iftiin badnaa oo aad iyo aad iftiinkiisa dadku ay wax ugu arkayeen ayuunbay daruuri xagga soka ka martay dabeetana gudcur baaba dhulkii uu noqdayba id tajallat canhu fa adaa haddana daruurtii ayaa ka dhaqaaqday markaasuu dayaxii iftiimay waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tusaalaynayaa qalbiga qofka muuminka waa dayaxaasoo kale macsiyadu marka ay ku badato sida daruurtaasi dayax ay u madoobayso ayaa qalbiga ay u madoobaynaysaa haddii macsiyada iyo xumaanta uu ka toobad keeno oo ilaahay subxaana wa tacaala uu uga noqdana sida daruurtaasi dayaxa ay uga dhaqaaqday iftiinkiisii uu soo ceshaday ayaa qalbigiisuna awooddii iyo iftiinkii iyo nuurkii uu soo ceshanaya oo u noqonaya waxa weeyaan mid khayr iyo wanaag ku sifooba waxaa walaalayaal ka mid ah haddaba dawooyinka lagu dawayn karo dacful iimaanka weliba kuwa ugu muhiimsan tadabburu alqur'aani alcadiim qur-aankan weyne ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey in la akhriyo oo macnihiisa la fahmo oo macnihiisa la dhuuxo loo fiirsado waxaana aanu shaki ku jirin qur-aanku inuu yahay dawo aad iyo aad u weyn weliba inuu yahay dawo waxtar leh ilaahay baana taa ka warramo waxaa rabbi uu yidhi wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxmatu lilmu'miniin qur-aanka in loo in la soo dejiyey isagoo dawo iyo naxariis kuwa mu'miniinta u ah ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala aayadda uu ku tilmaamaya qur-aanka sida laysugu dawaynaya waxay noqonaysaa waa in la barto waa in lagu camal falo waa in loo fiirsado macaanidiisa la dhuuxo marka la akhrinayo sifada noocaasi ayuu lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo iimaanka iyo khayrka iyo wanaagga uu ku sifaysnaa uu ku kasbaday rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday habeennada qaarkood isagoo salaatuleyl tukanaya in aayad qura uu ku celcelinayo habeen dhan aayaddaasi waxay ahayd qawluhu tacaala in tucadibhum fa innahum cibaaduk wain takfir lahum fa innaka anta alcaziizu alxakiim aayaddaasuu rasuulku calayhi salatu wasalaam habeen ku tukaday habeenkii oo dhan buu ku celcelinayey ilaahay haddaad cadaabto waa addoommahaagii wayaan aayadda macnaheedu haddaad u dembi dhaaftana arrintaasi taagdarro aad ku sifaysan tahay kamay iman ee ilaahay waxaa tahay ka casiiskaee khaalibkaa xakiimkaee xukumka iyo xikmadaba waxa weeyaan iska leh rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana yatadabbaru alqur'aan qur-aanka macaanihiisa mid dhuuxa ayuu ahaa oo ku khushuuca oo qur-aanka haddii uu akhriyo la arko isagoo ooyaya oo ilmaynaya wuxuu warinayaa ibnu xibbaan biisnaadin jayid taabiciga la idhaahda cataa ayaa waxa u leeyahy waxaanu u gallay aniga iyo cubaydillah ibnu cumayr caaisha radia allahu canha oo ah zawjadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqaala cubaydullaahi ibnu cumayr xaditiina biacjabi shayin ra'aytihi min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wuxu uhi waxaad nooga warrantaa caaishay arrinkii u layaabka badnaa ee aad ka aragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha intaanay su-aashaa ka jawaabin bakad waa ay oyday oo intaana waxaa keenay waxaa la xusuusiyey mowqif cajiiba oo layaab badan oo raadeeye oo ka soo maray rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay tidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa habeen kacay dabeete waxau idhi dariinii atacabad lirabbii caaishay caawaydaa ha ila hadlinoo ha i soo dhowaanin rabbigay waxa weeyaan aan u cibaadayste caaisha waxay tidhi iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u jawaabaysa innii wallaahi la uxibu qurbak wa uxibu maa yasuruk wallahi waxa aan jecelahay inaan kuu dhowaado rasuulka ilaahayow wixii ku faraxti gelinayana waan jecelahay saa awgeed kuu soo dhowaan maayo caawa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu istaagay bay tidhi caaisha wuu tahaaro qaatay wuu istaagay isagoo tukanaaya falam yazal yabkii xataa balla xijrahu rasuulu kamuu suulin inuu ooyo ilaa dhabtiisii uu qooyey oo ilmadii waxa weeyaan sida biyuhu ay u qooyaan qofka ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u qoysay uma bakaa falam yazal yabkii xataa balla alarda arrinku intaaba waa dhaafay waa ooyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa dhulkii ka hooseeye uu qooyey oo sida roobku dhulka u qooyo ilmadiisi ay u qoysay wa jaa'a bilaalu yu'adinuhu bisalaa rasuulka waxa u yimi bilaal oo salaaddii subax u eedaamay macnaa habeenkii oo dhan rasuulku waa tukanayo waa ooyayey falamaa ra'aahu yabkii qaala yaa rasuula allah tabkii waqad gafara allahu laka maa taqadama min dambika wamaa ta'ahar wuxuu idhi bilaal rasuulka ilaahu miyaad ooyeysaa iyadoo ilaahay u dhaafay dembigaagii hore dembigaaga wixii horu maray iyo wixii waxa weeyaan dambeeyaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo bilaal u jawaabaya afalaa akunu cabdan shakuura haddii ilaahay dembigayga dhaafay miyaanan noqon ahayn addoon ilaahay tabaaraka wa tacaala u mahadnaqa ilaahayna waxyaabaa loogu mahadnaqo waxaa ugu wanaagsan in laga amar qaato oo la addeeco oo wixii uu farayna lala yimaado wixii ilaahay uu reebayna laga dheeraado wuxuu idhi rasuulku laqad nazalat calaya leyla aayaatun waynun liman qara'aha walam yatafakar fiiha xalay waxaa laygu soo dejiyey aayaad hoog iyo halaag wuxuu u sugnaaday qofka akhriya aayaadka oo macnahooda aan u fiirsan oon dhuuxin aayaadkaasi waa aayaadka ku jira dhammaadka ee suuradda alicimraan ina fii khalqi samaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaar laaaayaatin liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim aayaadkaasaa laygu soo dejiyey buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanka walaaleel waxaynu garanaynaa qur-aanka tawxiidkii baa ku jira ballanqaad baa ku jira waxaa ku jira saas oo kale waciid axkaam baa ku jirta warar buu qur-aanku sheegaya iyo qisas aadaab iyo akhlaaq ayaa uu ka warramaya arrimaha noocaasiya qofku markuu u fiirsado waxaa shakila-aana in naftiisa raad ay kaga tegayaan arrimaha noocaasi suwarka qur-aankuna waa kala duwan yihin qaarkood baa laga yaabaa qofku hadduu akhriyo u fiirsado inay naftiisa cabsi weyn ay geliyaan saa awgeed rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa ka ansaxdo ka sugnaatay inuu yidhi shayabatnii huudun wa akhawaatuha qabla almashiib waxa ay ciraysay buu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam suuratu huud iyo suuradaha kale ay walaalaha yihiin bimacnaa suuradaha waxa weeyaan ay isku mawduuca yihiin ay isku wax ka warramayaan inta aanan gaadhinba waktigii lagu ciroobayay waxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi saas oo kale huudun waalwaaqicatu waalmursalaat wa cama yatasaa'aluun waida ashamsu kuwirat suuradaha caynkaasi ay cireeyey ayuu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waayo maxay u cireeyeen xaqaa'iqda iimaanka ayay ka hadlayaan suuradahaas takaaliif aad iyo aad u waaweyn ayaa ay xambaarsan yihiin waxaa markaa ay cusleeyeen qalbigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbiga raadayntii ay raadeeyeen waxa ay ka muuqatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam jidhkiisa iyo timihiisa haadaa aydan da'bu asxaabi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam saas ayay ahaayeen saxaabaduna qur-aanku waxa weyan u raadayn jiray oo iimaan ay uga kororsan jireen waxaynu garanaynaa abubakar radia allahu canhu wuxuu ahaa nin qalbi jilicsan qur-aanka markuu akriyo naftiisa muu hanan jirin mana aanu ka celin kari jirin naftiisu inay oydo oo waxa weeyaan ay ilmayso bal bukaagiisa iyo oohintiisa in la maqlo ayaa waxa weeyaan in fara badan dhici jirtay siday leedahay caaisha radia allahu canha abubakar waa nin qalbi jilicsan naftiisana ma hanan karo salaada markuu galo markiiba waa uu ooyaya deeta waxaa dhacaysa in la maqli waayaba saasuu ah abubakar radia allahu canh iimaan buu ka kororsaday qur-aanka akhrintiisa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu maalin wuxuu akhriyey qawlahu tacaala ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic rabbigaa cadaabkiisu wuu dhacaya cid celin karto gacmaa udhigi kartaa ma jirto ciddii kasbatay ee ilaahay uu la damco waa uu ku dhacaya aayaddaasi u akhriyay cumar ibnu khadaab maalmo dhan ayaa uu xanuunsanayay raadkii aayaddaasi ay kaga tagtay cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waxaynu tilmaanay inuu yidhi low tahurat quluubunaa maa shabicat min kalaami illah haddii quluubteennu ay daahiri lahayd ilahay hadalkiisa kamay dheragteen qutila shahiidan waalmusxafu fii xijrihi fasaala damuhu calayh cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waa la dilay shahiidnima ayaa uu ku dhintay isagoo musxafkii dhabta ku haya oo akhrinaya dhiiggiisa ayaa musxafkii qur-aanka waxa weeyaan ku daatay waxaa saasoo kale dhacday raggii ka dambeeyey saxaabadu qur-aanka inay akhriyi jireen oo macaanidiisa ay dhuuxi jireen oo qur-aanku uu raadayn jiray ibraahim ibnu bashaar wuxuu leeyahay aayaddii uu ku dhintay cali ibnu fudayl ee dishay waxay ahayd qawlahu tacaala walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytanaa nurad walaa nukadiba biaayaati rabbina aayadda qur-aankaa buu akhriyey caliy ibnu fudayl ninkii la odhan jiray kuwii mujrimiinta ahaa naarta markii lasoo dul tubay haddaad arki lahayd iyagoo leh haddiina la celin lahaa hoogga yage xumaantii umaanaan noqoneen aayaadkii rabbi maanaan beenineen khayrkii wanaaggii maanaan dayacneen wallahi arrinkaa yaabisa ayaad arki lahayd aayaddaasuu akhriyay faqad haadihi laaya waxdaha nafta ayaa ka baxday waa u adkaysan waayo qalbigiisa ayaa qarxay aayaddaasi waxa weeyaan sida ay u raadaysay waxaa markaa walaalayaal taasi ayna tusinaysaa dadkaasi wanaagsan sida qur-aanku u raadeen jiray iimaana ay uga kororsan jireen waxaa iimaan laga ziyaadsan karaa dacfuliimaankana dawo u noqon karta alistishcaaru bicadamati illah ilaahay weynidiisa qofku inuu dareemo uu u fiirsado bal ilaahay magacyadiisu macaanida ay xambaarsan yihiin iyo tilmaamaha ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay waxaa saas oo kale dawo u noqon karta dacfuliimaan talabu lcilmi sharci qofku inuu dalbo oo uu barto cilmiga sharciga kitaabka ilahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo weliba cilmigaasi uu ku daro camal arrintaasi waxaa markaa ay keensanaysaa inuu noqdo mid ilaahay ka baqanaya tabaaraka wa tacaala haddii ilaahay uu ka baqdana iimaankiisii ayaa ziyaadaya maradkii iyo xanuunkii ku dhacayna ka soo kabanaaya ilahay wuxuu yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa ilaahay khashyada dhabtaa ee cilmiga ku dhisan ka baqda addoomihiisa kuwa waxa weeyaan culimada ah waxaa walaalayaal dawo u noqon karta iimaanka dacfigiisa luzuumu xilaqi dikri wa majaalis alkhayr in la laazimo qofku mar walba uu ka qayb qaato xalqadaha iyo fadhiyada ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu xusayo khayrka iyo wanaagga lagu hayo arrintaas iimaankiisa ayay kordhinaysaa waxaana iimaankiisa ay u kordhinaysaa faa'iidooyin fara badan iyo dawooyin badan baa ku jira majaalista qofku inuu ka qayb qaato waxaa ka mid a fawaa'idda waxa weeyaan ku jirta khashayaanu raxma ilaahay naxariistiisa ayaa daboolaysa inta majliskaa qofku uu fadhiyo wa nuzuulu sakiina degenaansho iyo xasillooni ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku soo dejinaya kadalika malaa'igta ayaa hareeraynaysa oo dhegaysanaysa dadka ilaahay xusaya ee majliskaasi fadhiya ilaahay baa tabaaraka wa tacaala xagga sare ka xusaaya dadka malaa'igta ayaa rabbi uu ugu faanaya ilaahay subxaana wa tacaala uu u dembi dhaafaya sida axaadiida saxiixa ay tusinayso wuxuu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo tilmaamaya qiimaha iyo ahamiyadda ay leedahay majaalista khayrka iyo wanaagga lagu hayaa laa yaqcudu qawmun yadkuruuna allaha ilaa xafathum almalaa'ika waghashiyathum alraxma wanazalat calayhim asakiina wadakarahum allahu fii man cindah qoom haddii ay fadhiistaan meel ilaahay ay ku xusayaan xuska ilaahay waxaa soo gelaya haddii waxa weeyaan la tasbiixsanayo masaajidkaa la fadhiyo lagu tasbiixsanayo haddii qur-aan la akhrinayo haddii cilmi la dhegaysanayo haddii waane iyo khayr la isugu yimaado la dhegaysanayo haddii sida ay u fadhiistaan malaa'igta ayaa hareeraysa naxariis baa daboosha ilaahay waxa uu ku soo dejiyaa degenaansho wadakarahum allahu fii man cindah ilaahay wuxuu ka xusaa malaa'igta agtooda ayaa ilahay uu ka xusaa udhaa baleega addoomahaygii sida ay u xusayaan khayrkii wanaagga waxa weeyaan ay hayaan marka majaalista caynkaasi fawaa'idaasi ayay leedahay waxaa faa'iidooyinka ku jira ka mida inuu ilaahay ku dembi dhaafo waxaa laga yaabaa qof aan uba jeedin oo iska soo fadhiistay meeshaa oo aan qalbigiisuba aanu usoo jeedin waxaa meesha lagu hayo inuu ilaahay tabaaraka wa tacala u dembi dhaafo wuxuu leeyahay saxaabigu la sahl ibnu alxandaliya qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ma ijtamaca qawmun calaa dikrin fatafaraquu ilaa qiila lahum qumuu makfuuran lakum haddii qoom ay isugu yimaadaan ilaahay dikrigiisa ilahay iyagoo xusaya marka ay meeshaasi ka kacaan ee ay kala tegayaan waxaa lagu idhaahdaa istaaga iyadoo laydin dembi dhaafay dhammaantiinba waxaa xadiidka qaarkood ku timi inay malaa'igta qaarkood yidhaahdaan ilaahayo waxaa ku jira hebel oo isagoo aan wanaaggaa u iman inuu ka qayb galaba wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacala u odhanayaa hum ulqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum waa dad qofka la fadhiistaa aanu ku guul daraysanahayn bal waa uu ku liibaanaya laftiisa marka walaalayaa inaan yaraysanin iyadoo masaajiddii tafsiir lagu akrinayo iyadoo laga akrinayo xadiid iyadoo waana ay ka socoto ayaad arkaysaa dadka iyagoo iskaga dareeraya oo ah mucriduuna can dikri illah kuwa ka jeesta ilaahay dikrigiisa oo laga yaabo wax kaloo muhima oo ay uga tagaan dikriga ilaahayna inaanu jirin oo majaalista sheekada iyo alqiilu walqaal lagu hayo un inay waxa weeyaan istaagaan ama ay fadhiistaan oo ay ka qayb qaataan in majaalistaasi walaalayaal iimaanka ay kordhiso haddaynu tusaale ka soo qaadanno waaqicii saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxa uu leeyahay saxaabi ka mida saxaabada rasuulka waa xandala alusaydi radia allahu canhu ayaa waxa uu la kulmay abubakrin radia allahu canh abubakr isagoo walaalkii waraysanaya wuxuu yidhi war xandalo bal waran waxa uu yidhi xandala maxaan ku warramaa naafaqa xandala isagaa isa sheegaya munaafiq baan noqdaye oo munaafiqiintaan ku biiraye ma war baan hayaa war ma lihi wuxuu yidhi abubakr radia allahu canhu subxaana allah maa taquul war ilaahay baa xumaan oo dhan ka hufan oo ka nasahane waxaanaad ku hadlaysaa maanta waa maxay waayo xandala dee nifaaq kamuu muuqan dabeeta xandala waxa uu yidhi rasuulkaanu calayhi salaatu wasalaam la fadhiisanaa la fadhiisannaa oo aanu ka qayb galnaa majaalista dikriga fa yudakirunaa biljannati waannaar rasuulku waxa uu nagu waaniya oo na xusuusiyaa jannada iyo naarta faka'annaa ra'ya caynin waxaadna moodaa marka inaanu jannadii indhaha ku hayno oo ay noo muuqato markuu rasuulku calayhi salatu wasalaam noo sifeeyo jacaylka iyo kalgacaylka aan u hayno naartiina waxaad moodaa saas oo kale sidaanu uga baqana inaanu uga digtoonahay xaaladda in waxa weeyaan aan iyadana indhaha ku hayno dabeeta marka aanu rasuulka agtiisa ka soo baxno waxa aanu ku mashquulaa buu leeyahay dumarkii iyo carruurtii iyo hawlihii adduunyo kale dee miyaanay taasi nifaaq ahayn oo waan iska ilownaa jannadii iyo naartii iyo dikrigii iyo xuskii waan iska ilownaa abubakar radia allahu canhu wuxuu yidhi aniga laftida taasoo kale way igu dhacdaayeen bal rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoogee rasuulkay u tegeen rasuulka arrinkii markuu uga warramay wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wallaahi xaaladda caynkaasi ah haddii aad ku daa'im noqon lahaydeen oo sifadaa mar walba aad yeelan lahaydeen markaad majliska dikriga fadhidaan iyo markaad ka baxdaanba lasaafaxatkum almalaa'ikatu fi turuqaat malaa'igtaa idin gacan qaadi lahayd idinkoo suuqyada iyo waddooyinka lugaynaya walaakin saaca wa saaca yaa xandala hase ahaatee xandalow qofku mar walba dee majlisi dikri ma fadhihi karee marna hawlihiisa adduunye mubaaxaa buu qabsanaya isagoo ilaahay aan ku caasi ahayn marna ilaahay tabaaraka wa tacaala cibaadaadkiisa iyo khayrkiisa iyo wanaaggaa ilaahay uu faray ayaa uu gudanaya oo la imanaya waa tusaale walaalaelna tusinaya sida waxa weeyaan looga ziyaadsan karo iimaan qalbiga iyo iimaankana loogu dawayn karo majaalista digriga ka qayb qaadashadeeda sidaa awgeed ayaa saxaabadu waxaabay u arki jireen fadhiga meeshaa la fadhiya inay lafteedu iimaan tahay mucaad ibnu jabal waxaa ka ansaxday inuu odhan jiray oo ninuu ku yidhi ijlis binaa nu'min saaca waarina fadhiisi waxoogay aynu iimaan la nimaadnay macnaheed waa maxay fadhi aynu iimaan ka kororsanno ina fadhiisi markaa majaalistaasi walaalayaal ayaan loo daymo la'aan aad baad mooddaa maanta dad fara badani inay uga sii jeedaan ha lagu soo jeesto khayrka iyo wanaagga waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha iimaanku uu ku siyaadayo ee dacful iimaanka lagaga bixi karo in la kororsado acmaasha saalix ee wanaagsan waayo mar kastoo camal saalix aad la timaado iimaan baa kuu ziyaadaya waaladiina ahtadow zaadahum hudaa kuwa hanuune bimacnaa khayr iyo wanaag la yimi ilaahay hanuun buu u kordhinayaa iyo iimaan saas oo kale ayaa saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen camal khayra oo ay is yidhaahdaan waad samayn karaysaa kamay tegi jirin saa awgeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida wuxuu waraystay saxaabadiisii waxau idhi rasuulku man asbaxa minkum alyawma saa'iman waar maanta kuma idinka mida waa beriistay isagoo sooman faqaala abubakr ana abubakr wuxuu idhi aniga qaala calayhi salaatu wasalaam man asbaxa minkum alyawm oo man caada minkum alyawma mariidan kuma idinka mida oo maanta booqday qof muslima walaalkii oo xanuunsanaya faqaala abubakr ana abubakr wuxuu idhi aniga qaala calayhi salaatu wasalaam man itabaca minkum alyawma janaasatan kuma idinka mida oo raacay janaaso aas ka qayb qalay ka qayb qaatay qaala abubakr ana abubakr wuxuu idhi aniga qaala calayhi salaatu wasalaam ma ijtamacana fii mri'in ilaa dakhala aljanna hadday ku kulmaan acmaasha noocaasi iyo qof oo uu sameeyo jannada ayuu galaa marka waxaad aragtaa saxaabadu inaanay ka tegi jirin camal khayra oo waxa weeyaan fursad ay u heleen saa awgeed haddaad taariikhdooda iyo siiradood dib ugu noqoto waxaad arkaysaa wax la yaab leh oo kuugu yeedho kuugu baaqa in waxa weeyaan aad ku dayato waxaad arkaysaa inay maalintii soomi jireen habeenkii qiyaamu leyl ay la iman jireen ilaahay tabaaraka wa tacaala ay xusi jireen waxaad arkaysaa inay ku dadaali jireen salaada sufuufta hore inay ka galaan oo takbiirta imaamku waxa weeyaan aanay dhaafin habeenkoodii xataa qaarkood ay qaybin jireen oo ay u qaybin jireen reerka oo qofba waxa weeyaan wakti kac ay odhan jireen maalintoodii waa soom ma waxa weeyaan waa waxbarasho waa janaase la raaco waa qof buu koo xanuunsanayo lasoo booqdo saa awgeed qaarkood waxaa soo martay sannado fara badan oo takbiiratu alixraam maca alimaam aanay ka tegin quluubtoodu masaajidda ayay ku xidhneed yantadiruuna asalaata bacda salaa salaad ayaa waxa weeyaan salaad ay ku sugi jireen waxaa markaa dhacday dadka khayrka iyo wanaagga lahaa qaarkood markii xaalkooda loo fiirsaday in la yidhi ninkaa haddii lagu idhaahdo berri baad dhimanaysaa wallahi camal uu sameeyo garan maayo uu siyaadiyo jadwalkiisa wuu buuxaa ma jiro wakti ka bannaan oo camal uu la yimaado uu ku ziyaadiya xamaad ibnu salama nin muxadid oo khayr badan ayuu aha cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu leeyahy haddii xamaad ibnu salama la idhahdo wallahi berri baad dhimanaysaa oo naftu ay kaa baxaysaa camal uu kordhiye muu garteen waayo marka horeba camal uu ka tegay ayaan jirin markaa qofka muslimkaa sidaas ayaa muhim ay u tahay inuu waktigiisa ku buuxiyo acmaasha khayrkaa ibni aadamkuna waa caamil waa xaarits waa hamaam wuxuunbuu ka shaqaynaya ma jiro ibnu aadam caatil can ilcamal camalka ka cadilan oo waxba aan qabanayn nafta haddaanad khayrkii wanaagga ku mashquulin shaqaladka bishar waalfasaad sharka iyo fasaadka iyo macsiyada ayaa ay kugu mashquulinaysaa waxaynu kusoo gebagabaynaa walaalayaal laba arrimood oo kala farcamaya waxay tahay arrinta koowaad oo iimaanka waxa weeyaan dawayn karta marka uu daciifo alkhawfu min suu'i alkhaatima qofku inuu ka baqdo suu'i alkhaatima haddaad ka baqato in noloshaada lagu khatimo xumaan oo adigoo xumaan samaynaya ilaahay aada la kulanto aada dhimato taasi waxay sababaysaa inuu iimaankaagu dawoobo oo uu kordho oo waxa weeyaan uu ziyaado haddii qofku suul khaatima uu ka baqdo waxa arrintaasi ay keensanaysaa inuu taacaadka la yimaado iimaankiisa uu cusboonaysiiyo xumaanta iyo macaasidana uu ka istaago ilaahayna tabaaraka wa tacaala uga toobad keeno haddiise waxa weeyaan qofku uu noqdo mid aan xusuusnayn suul khaatima oon ku xisaabtamahayn oo xaalad xun ilaahay inuu kula kulmo aan ka xishoonahayn dee waxaa dhacaysa taacana inaanu ziyaadin xumaan iyo sharna inaanu ka istaagin arrinta labaad waxay tahay aynu kusoo gebagabaynaynaa aliktaaru min dikri lmowt in la farabadiyo xusuusashada geerida haddii qofku uu farabadiyo xusuusashada geerida arrintaasi macaasiday ka hor istaagaysa qalbigiisa ayaa arrintaasi ay jilcinaysaa sidaa awgeed baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam arrintaa uu inoo dardaarmo wuxuu uhi rasuulku akiruu min dikri haadimi ladaat yacni lmowt farabadiya kamacmacaanka adduunyada gooya xusuusashadiisa geerida ayuu ujeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha geerida lagu xusuusan karo walaalayaal waxaa ka mid a ziyaaratu lqubuur in xabaalaha la booqdo oo bal dadkii adduunyada kugula noolaa ee saaad u fikiraysa ad u xisaabtamaysaad adduunye u raadinayso u raadinaya u fikirayay bal meesha ay ku jiraan ay ku dambeeyeen inaad ka soo war hesho aad soo booqataa waa arrin muhima iimaana aad ka soo kororsan karto saa awgeed baa wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur alaa fazuuruuha waxaan idiin diiday markii hore xabaalaha inaad booqataan laakiin booqda buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa innahaa turiqu alqalba waayo booqashada xabaaluhu qalbiga ayay jilcisaa wa tudmicu alcayna ishana way ka ilmaysiisaa wa tudakiru alaakhira aakhirana way xusuusinaysaa qofka walaa taquluu hujra hana odhanina qowl faaxisha oo ilaahay aanu raalli kahayn markaad xabaalaha tagtaan markaa xabaalaha booqashadoodu geerida iyo aakhiray ku xusuusinaysaa taasina waxay sababaysaa inaad iimaan kororhsato sidaa awgeed qofka farabadiya xusuusashada geerida ilaahay waxa uu ku karaameeya oo ku sharfaa saddex arrimood arrinta koowaad waxay tahay tacjiilu tawba inuu soo dedejiyo tawbada oo xumaanta uu ku jiro si dhaqsa oo deg dega uga noqdo waayo geeridiyay kugu soo gaadhin ayuu is odhanaya qofkii wuu xisaabtamaya arrinta labaadna waxay tahay qanaacatu lqalb qalbigiisa ayaa ilaahay uu ku arsaaqaa qanaaco inta yara adduunyaa ee ilaahay uu siiyey ayuu noqonayaa mid ku qanca hina nafs hodannimada nafta ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka uu ku arsaaqaya arrinta saddexaadna waxay tahay nashaatu lcibaada inuu cibaadadii nashaad iyo firfircooni iyo waxa weeyaan kalgacayl qofku uu helo waa qofkii xusuushada geerida farabadiyey haddii qofku geeridii uu iska ilaabuu kuba xisaabtami waayo waxaa lagu ciqaabay idhahdeen culimmadii dadka saalixiintii saddex arrimood arrinta kood waa taswiifu tawba inuu tawbadii dib u dhigo oo xumaantii waxa weeyaan uu iska sii daa'imo ilaa geerida iyo mawdka uu ku soo gaadhaba arrinta labaadna waa tarku ridaa bilkafaaf inta yare ku filana adduunye ilaahay uu siiyey inuu ku raalli noqon waayo oo uu ku qanci waayo uu sidhaa dheeraad raadi dabeetana meel baas uu ka dhaco xaaraan iyo booli waxa weeyaan uu raadiyo arrinta saddexaadna waxay tahay attakaasulu can alcibaada inuu cibaadadii waxa weeyaan dib uga dhaco waxaa walaalayaal qofka raad weyn kaga tegi kara oo iimaankiisa ziyaadin kara haddii waxa weeyaan uu xaadiro dadka geeridu ay kusoo xaadirtay ee sakaraadka ku jira markaad aragto qof sakaraatulmawtkii ku jira xaalkiisa iyo sida nafta looga siibayo iyo suuradiisu sida ay noqotay qofkii ay isu bedeshay marka naftu ay ka baxday arrinta noocaasi raad weyn bay kaaga tegaysaa oo naftaada ka goyn kara macmacaankii ay daba socotay saasoo kale indhahaaga ka hor istaagi karaba hurdadii iyo raaxadii ka hor istaagi kara jasadkaaga oo keeni kara inaad camalka iyo wanaagga aad farabadiso ziyaadina kara ijtihaadkaaga iyo dadaalkaaga xasanulbasri taabici buu ahaa wuxuu maalin usoo galay baa la yidhi nin xanuunsanaya isagoo ninkaa soo booqanaya ninkiibuu u yimi oo sakaraatulmawtkii ku jira markuu arkay ninkaa kurbada haysata shiddada iyo adayga uu ku jiro iyo waxaa ku soo degay aad iyo aad buu isu beddelay xasanulbasri radia allahu canhu markii gurigiisii uu ku noqday ayaa waxaa lagu yidhi kaalayo raashinka cun hadhimadaadii waa tan laguu soo dhigay kaalayo cun baa la yidhi oo dadka raashinka la cun xasanulbasri waxa uu yidhi yaa ahlaah calaykum biطacaamikum wa sharaabikum iska cuna raashinkiina sharaabkiinana iska caba anigu idinla cuni maayo wallaahi laqad ra'aytu masracan laa azaalu acmalu lahu xataa alqaah wallahi waxaan arkay lagdin aanan ka zuulahayn inaan u shaqaysto ilaa aan la kulmayo macnaa qof dhimanayaan arkay buu leey siduu u dhimanayey iyo waxa la marinayey iyo sida qofku uu noqdu isu bedelay dabeeta naftiisay raad weyn kaga tagtay raashinkii iyo biyihii buu cuni kari waayey innaga quluubteennu markay engegtay ama dad fara badan quluubtooda engegtay waxaa dhacday in xabaalaha dushooda la yskaga qadeeyo hilib la yskaga cunayo oo la yskaga sharaabayo oo lagu kaftamayo oo halkaasi la ysku ducaayadeynayo oo la yskaga sheekaysanayo oo wax raadaba qofkii arrinta noocaasi aanay kaga tegahayn waar dadkii hore wanaagsanaa qofka xumaan samaynaya iyagoon waani waana kaleba aan u sheegin waxay xusuusin jireen un geerida iyo dhimashada deetana taasi ayaa uu kaga goy jiray qofku waxaa dhacday axadu saalixiin ayaa wuxuu arkay nin qof xamanaya waana kale umuu gelinoo ma odhan xantu waa xaaraan oo lama ogolo cadaabkaasay leedahay waxba kuma odhan muxuu ku yidhi udkur ilqutna idaa wadacuuhu calaa caydig xusuuse buu yidhi marka cudbida indhahaaga ay geliyaan muxuu uga jeedaa markaad dhimato ee lagu maydhayo ee cudbida indhahaaga ay ku wadwadaan ay geliyaan iyo dalooladaada kale marka ay gufaynayaan si aanay wax uga soo bixin warba xaaladaa xusuuse buu yidhi xanta way kaa celin doontaaye dabeetana waa uu ka istaagay markaa geeridu walaalayaal xusuusashadeedu iimaan ayaa ay ziyaadisaa sharkana qofka waa ka hor istaagtaa inuu shaqaysto oo u dadaalana waa keensataa waxaan kusoo gebagabaynayaa waxaa iimaanka ziyaadin kara oo dacful iimaan lagaga bogsan karaa aliktaaru min dikri illah ilaahay tabaaraka wa tacaala xuskiisa in la farabadiyo ilahay wuxuu ihi alaa bidikri illahi tatmainu alquluub ilaahay xuskiisa ayay quluubta ku degtaa oo ay ku xasishaa xoog iyo awood ay ku yeelataa iimaankuna waxa weeyaan uu ku siyaadaa qalbigan qalalee macsiyadu ay qallajisay waxaa dhalaalin kara sida dabku uu naxaasta u dhalaaliyo waa ilaahay tabaaraka wa tacaala dikrigiisa saciid ibnu musayib oo ahaa taabici nin baa u yimi wuxuu ku yidhi waxaan dareemayaa qaswat lqalb iyo kafla ayaan dareemayaa mooganaan wuxuu yidhi adibhu bidikri illah waxaad ku dhalaalisaa ilaahay tabaaraka wa tacaala xuskiisa waxaynu ilaahay tabaaraka wa tacaala weydiisanaynaa inuu iimaan inoo ziyaadiyo waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala aynu weydiisanaynaa inuu inaga dhigo kuwa khayrkii wanaagga u dheereeya xumaantiiyo sharkana ka gaabiya ilaahay ha u gargaaro dadka muslimiinta ee gaalada iyo kafaradu ay dulminayaan kuwa gaalada iyo kafarada iyo cidda u nusraynaysa ee u gargaaraysaba ilaahay tabaaraka wa tacaala ha jabiyo awooddiisana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ku sallido wallahu aclam